فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba u soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa oo talaada ah waxaad ku dhegaysan doontaan qarax lagu dhaawacay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho idaacadda al andalus oo caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii camaliyadda istishhaadiga ah ku galay deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye wilaayada baay oo kulan la qaadatay guddiga beeralayda ee wilaayadaasi kaas oo looga arrinsanayay sidii sare loogu qaadi lahaa tacabka beeraha waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو mar kale waxaan idin leenahay dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilowno barnaamijka qarax lagu dhaawacay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan oo ka dhacay laamiyaraha zoobe ee muqdisho ayaa lala eegtay cabdiraxmaan saciid oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta ee dowladda federaalka mas-uuliyadda qaraxa waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
wayaa qeybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa idaacadda landulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii camaliyadda istishhaadiga ah ku galay deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
بناصر الدين قد هبوا سراعا بكل عزيمة يتسابقون بكل عزيمة يتسابقون رجال في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون بسم الله أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنا ومغعيك بلاويو مغعيك محمد عبد القادر معلن مك مغا ودنك اللي قرنايو نانيستيدة مك عبد القادر مغا مجاهدين تدحدد اللي قرناين فنح إلهي سبحانه وتعالى يكون مهتسن maanta isoo waafajiyey ilaahay iimaanka igu manaystay ilaahay subxaana watacaala haddana asaa jihaadkan i keensaday ilaahay subxaana watacaala haddana maanta shaqadan aan u socdo aan u taaganahay ilaahay subxaana watacaala waafajidiisa aan ku imaada maahan waxa awoodeyda aan ku imaado ama lacag aan soo bixiy ma jirto ilaahay subxaana watacaala asaa mahad aan lasoo koobi karin ku mahadsan intaas ka bacdi waxaan halkan fariin ugu diriyaa dadka muslimiinta dadka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada ilaahay subxaana watacaala awaamiir buu na siiyey ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa si dhammaystiran aan u qaadano ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wasiqaalan wajaahidu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaah baxa idinkoo fufudud iyo idinkoo culculus ilaa dadka loo cudur daar maahanan inta kale waxaa la amray ii sheeg in- inay jihaadka aadaan dadka muslimiintana maanta aksarkooda boqolkiiba sagaashan jihaadka way ka fadhiistaan bal iska daa qaarkoodaa kasoo horjeeda hataa de- jihaadka caayadahaas faraha badan kusoo arooray qaarkoodaa beeninaya een wax kama jiraan waaye iyo argagixiswaa wixii lamid ah dad qaarkood dad muslimiinta iyagoo muslimiin sheeganaya qaarkood haddana waxaa laga yaabaa inay mujaahidiinta ay ku tilmaamayaan mooryaan ama dhiigcabyo ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqaa muslimiinta dhammaanteen waajibkaas waa nisaariyahay een qol isheegad aayad ka hadlayso isheegad dhalinyaro ama al-shabaab ama al-qaacida aayad amar gaarsiinaysa ma jiro dadka muslimiinta dhammaan awaamiirtaas way dulsaaran tahay marka ilaahay subxaana wa tacaala ha- aan ka cabsano muslimiin ay jihaadka hala soo aado qofka biniaadanka ma- een isheeg adamayeel haddii shaqa ku dhiibto shaqadiisa iyadoo qabya ah inaad ka tagtid lacagtiisa muku siinaya maanaa waa haysana lacagtiisa shaqadii iyo dhammaystir haddii kale lacag muku haya kuleeyahay marka aad haddaan muslimaan ahay dhahda salaadaa dukata waa soontay zaka waa bixisay jihaadka ka tagta marka shaqada qabiib waay marka ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa adduunya iyo tii aakhir baa naga reebanaya ilaahay subxaana watacaala aan ka baqno jihaadka aan usoo kacno Een, naxariista adduunya hadde waxaa laga dareemi karaa abaaraha isdabjoog ah dhib muku muku imaanaya ilaa wixii gacanteena kula imaana maahan ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsano ilaahay subxaana watacaala aan usoo noqono toobad way furan tahay ilaa een, ii sheeg ada buunka laga yeerinayo ama ilaa qoraxda meeshii u dhacda kasoo baxda maahan ilaahay subxaana watacaala dhexdan toobad way furan tahay aan ka faa'iidaysano weli jaanisaa haysana ilaahay subxaana watacaala aan u toobad keeno ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsano diintan maanta ilaahay subxaana watacaala dadkii oo hiilo lahaay oo u gargaar lahay aniga waay anigana qof walbu haddii israel adduunyadeyda iga- iga- iga badan een, ii sheeg ad waa ganacsanaya ilaahay subxaana watacaala biri eh, hortiis maxaa la tagi doontaa qiyaama xisaabtana ku yaal ilaahay subxaana watacaala biri makaa yeeli doon aniga baqaaraa ii furnaay ana beeraa fala jire ana aryan daan jire ilaahay subxaana watacaala makaa yeela sababtoo ah ilaahay subxaana watacaala inaa shaqaysat adduunya makuu keenin ilaahay subxaana watacaala asoon ha- een, ii sheeg ada ka hadlaya arrintaas wuxuu dhahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jini insa uma abuuran inay ilaa inay aabudaan mooyaane marka anigana ilaahay subxana watacaala aabuditaankiis waxaa kusoo koobnay keliya inaan markii salaada la adin masaajidka aan aadno bishii soon aan soono bes kheer waay sax waay laakiin aan dhammaystirno kheerka ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsano Een, muslimiinta een, gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed oo hadda een, dibidaha ku ordayo meelaha isheegada daroogada ku cabaya ilaahay subxaana watacaala ha ka cabsadaan ilaahay subxaana watacaala ha ka cabsada dhallinyaro wey. ilaahay subxaana watacaala jihaadkiisa maanta een, kitaabkiisa gurmud u baahan yahay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa loo hiiliyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum yasabit aqdaamakum Een, ilaahay subxaana watacaala waa isku filan yahay gargaar gaaradan hal maalin inaad damka si ilaahay subxaana watacaala waa awoodaa laakiin aniga ilaahay subxaana watacaala weli jaanisna siinaya sababtoo ah ilaahay subxana watacaala jihaadka fadaaisha kusoo aroortay ilaahay subxana watacaala wax lasoo koobi kara mala marka aniga jaanisna siinaya si ilaahay subxana watacaala jaaniskaas uu faa'iidaysano een, ii sheeg adi anigan janno aan u helno een, cadaabna ugu badbaadno marka dhallinyarada muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada jihaadkana soo aada maanta waa caafimaad qabtiin een, indhihiin waa fiyowyihiin maskaxdeed waa fiyowda ilaahay subxana watacaala ka cabsada malag muku soo wacay macna maalintan ku imaana muku dhahay inaa wax badan ku dhumiya in kale mood laga yaabo dhallinyarada inay dhahaan markaan guursado oo ilmo dhalan jihaadka aada yaa og inaa ilmo dhalo doonto inaa waqtigaas haysato yaa og meesha lagu soo joogo maa ogtahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada ilaahay subxaana watacaala jihaadkiisa la soo aado dhallinyarooy ilaahay subxaana watacaala ha laga cabsado ilaahay subxaana watacaala sheeg kitaabkiisa ha loo hiiliyo ilaahay subxaana watacaala biri waana la xisaabtima aakhira loo socda ilaahay subxaana watacaala ha laga cabsado dhallinyarada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala ka cabsada ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waruu ma idiin sheegaa ganacsi ama ii sheeg arrin tijaaro aad ugu badbaadaan cadaabka daran haa sababtoo ah waa u baahannahay inaan ilaahay subxana wataala cadaabkiis een, ka badbaadno haddan ilaahay subxana wataala wuxuu leeyahay tu'minuuna billaahi wa rasuulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلهي رمينيسان كبعد صلاة دكذا لما ديني إن وتجاهدون في سبيل الله إلهي دت ودريسك جهاديسان إن نفس الدين يا مالكينو marka ilaahay subxana watacaala aan ka cabsano aayadaha ilaahay subxana watacaala jihaadka dadku amraya ama uga hadlayan wax lasoo koobi kara ma ahan wax hadda maanta een, hal fadh lagu soo koobi kara ma aha ilaahay subxana watacaala ka cabsada ilaahay subxana watacaala jihaadkiisa lasoo waafaqo intaas markaan u gudbo een, waxaan halkan fariin kale u diray ragga mujaahidiinta oo maanta u istaagay diintan ilaahay subxaana watacaala u gargaarideeda walaalaha mujaahidiinta oo jabhadaadka oo furmaha kala duwan jooga ilaahay subxaana watacaala ha sugo waxaan leeyahay ikhwaani ilaahay subxaana watacaala ha idin xifdiyo ilaahay subxaana watacaala culeys ha idin saarne ilaahay culeyska ha idinka dejiyo ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyaddan adag aad qaadane ilaahay ha idinla garab galo ilaahay subxaana watacaala ii sheeg aljanata alfirdows alcalaa ilaahay subxana watacaala niigu kulmiyo ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo ikhwaani sabra ikhwaani wax walba sabraa lagu gaaraa adduunya hataa ha ahaata wax walba sabraa lagu gaaraa qofka macnaa shay walba markuu barana dhibaato usoo maraa markuu sabro dhibaatada ku sabro kadib shayga macalin uu ka noqonaa marka ilaahay subxaana watacaala haddaad sabartaan ilaahay subxana watacaala mar unba nasri idin siin doonaa haddaa aniga nasri nasoo gaarin aan helin jiilka naga dambeeya ama owlaadeena ayaa heli doona nasriga ilaahay subxaana watacaala ballan qaadidiis wax la soo koobi kara ma laha ilaahay subxaana watacaala dhammaanta ni waafajiy ikhwaani waa sax jihaad waa usoo baxdeen aakaha kaliya garabka ku sita ku qanin ilaahay subxaana watacaala ha idin soo waafajiya maktabkan qof walba mujaahid ah waxaan u dardaarmayaa inuu maktabkan niyadiisa ku hayo marka ikhwaani do-da iyo salaatuleilka la badiyo salaatullah ha lagu dadaalo insha allahu tacaala maktabkan aruur ha lagu soo biiraan dhihi lahaa waxaan halkan fariin kale u diraya walaalaha istishaadiyiinta oo maanta ummadda hormuudkooda ah ilaahay subxaana watacaala ha sugo walaalahaas ilaahay subxaana watacaala hanoo barakeeyo ilaahay subxaana watacaala idinka oo kalena hanoo badiyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إخواني إلهي سبحانه وتعالى بلن قاديس ونو بلن قادي لما سوكو بكر إخواني إلهي سبحانه وتعالى هادين بركة ولا لها استشهادين وحان كأتسنا إنا إيسو دعيان mujaahidiinta dhammaan waxaan ka codsanaya inay iisoo duceeyaan ilaahay subxaana watacaala inuu camalkeena naga aqbalo inay noo soo duceeyaan mujaahidiinta ikhwaane walaalaha istishaadiyiinta ilaahay subxaana watacaala dartiisa idin jeclahay waan jeclaan lahaa inaan idila joogo hadda ishegade laakiin qof walba maalintiis iyo waqtigiisu baxa ilaahay subxaana watacaala ha idin fuduseeyo ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo ikhwaani ilaahay subxaana watacaala jannada nagu kulmiyo hala sabro ikhwaani qof walba maalintiis ha sugto qof walba maalintiis hasa isheeg markii la gaarin yuusan labalabayn ilaahay subxaana watacaala ha tala saarto ilaahay subxaana watacaala ha idin fuduseeyo gaaladan wax walba ay ku sabrayaan ayagoo gaalnimadooda sheegade wax macnaa adduunya haddii la fiiriyan faa'iida aan ku haysan aakhirana kaba sii dar markaasay sabrayaan haddana ikhwaani ha lala sabartamo gaalada insha allahu tacaala والعاقبة للمتقين وهي نصر يجوش أنا كانوا دمبين دونته إلهي سبحانه وتعالى درتي صلوا صبروا إن شاء الله أنت صلي ولا لا وحن هالكان فرين كلا أدريا هلكي قرابة دي إلهي سبحانه وتعالى هرت أكو ما هتن ما أنت ومد مسلمين تدمان وحن ليا قال هن قبيل كأن كلشتي بجده إلهي سبحانه وتعالى كعبسده إلهي سبحانه وتعالى كبغى جهادك واد كويرتين بقولك سغاشن سغال واد كويرتين جهادك إلهي سبحانه وتعالى كعبسده ilaahay subxana watacaala diintiisa haloo soo kaco ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa qabaa'ilan waa ku xoojina ilaahay subxana watacaala qabaa'ilan hoos ugu dhiga marka ha noqonina ilaahay subxana watacaala kuwa qabaa'ilada kitaabka hoos ugu dhiga noqonina ilaahay subxana watacaala kuwii ku xoojiya oo ii sheegada magacooda korka yeela noqda saasaan leeyahay ilaahay subxana watacaala ka cabsada gaar ahaan lafta aan ka dhashtay ee reer ulaabana ilaahay subxana watacaala ha laga baqo ilaahay subxana watacaala dhallinyarada jihaadka ilaahay dartiisa loo soo diro qaraabadeeda ehelkay saasaan leeyahay markaan usoo laabto waalidiinteyda qaaska ah ilaahay subxaana watacaala kheyr ha idin siiyo hooyada iyo aabahay ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo waad isoo koriseen waad isoo barbaariseen diina isoo barteen waad ii guuriseen ilaah subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo waan ogahay maanta inaa had xaq igu leedihiin xaqiina adduunyo korkeeda isheeg haddii kun sana sii noolaadana ma gudi kare ilaahay subxaana watacaala xaqiina idin gude ilaahay subxaana watacaala ka cabsada waan idin jeclahay waan jeclahay inaa xaqiina idin gudo laakiin haqa macnaa waa waa lakala hormariyaa bahasha si ukala horeysa loo kala hormariyaa ilaahay subxana watacaala xaqiisaa ka weyn xaqiina ilaahay subxana watacaala xaqiisaan hormariyey ilaahay subxana watacaala maalintii aakhiro qiyaamo oo dhibaatada taagan tahay ilaahay hortiis inaa idin shafeec qaado aan jeclahay ilaahay subxana watacaala ha iga aqbalo amalideeda ilaahay subxaana watacaala walaalaha shahiida dhammaantooda ka aqbalo marka dadka qaraabadeyda hadday ahaan lahaayeen sheeg habaryaalkay hadday ahaan lahaayeen eediyaalkay adeerday abtiyaashay dhammaantood waxaan ka codsanayaa inay sabraan oo ilaahay subxaana watacaala dartiis u sabraan iisoo duceeyaan qaraabadeyda dhammaan waxaan leeyahay inay iisoo cafiyaan laga yaabo inaan qalad badan naga dhahay dadka muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay inay iisoo cafiyaan inay iisoo aafiyaan aan ka codsanaya insha allah anina xaggayga xafis waay markaan taas u gudbo een, waxaan leeyahay gaalada een, waddanka kusoo duushay ilaahay subxaana watacaala u toobad keena kuwa caddaanka iyo gaalada haddii sheeg aduulaan ku joogto waddanka waxaan leeyahay waddankeena ku laabta soomaaliya iyo sheeg adi dheefteeda ma guru doontaane wiililaa u joogaya soomaaliya waddankeena ku laabta ama waa diidaan soo maa insha allahu tacaala maalin kasta dhiiggiin daadan doona baktigeena la jiidi doona insha allah dhalinyaro aan gabanayno oo ii sheeg sida idinka nolosha u jeceshihiin ayagana geerida u jecel aa jooga ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay daalika biana allaha mowla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahum idinka wax garab aad haysataan ma laha shaydaan sheeg aad idiin qoriya ani- arrintan shaydaan markii dagaalka een, hoosh dhabta ay gaartana waa idinka baxaa ballanta anigana ilaahi subxana watacaala nala socda ii sheeg adag liifkan ilaahi subxana watacaala toosinaya ilaahi subxaana watacaala wax walba aan idinku soo ridno ama khasaaro walba aan idiin gaarsiino ilaahi subxana watacaala xaggiisa ka timaaday kuwa murtadiinta oo hogaaminaya hasan gurguurta waxaan leeyahay shalay islaamnimada ku dhalateen haddan maanta waa diidaan soo ma ah ilaahay subxana watacaala u toobadkeena murtadiinta waxaan leeyahay ilaahay u toobadkeena intaa gaalada socotiin maho murtad walba gaalka la socda ku mid yahay haddii damiir diineed aan lahayn damiir wadan aan lahayn ii sheeg ada soomaalinima sheeganaysa damiir dadka muslimiinta soomaaliyeed saan loo laynay maalin kasta duqeymaha dadka lagu laynay oo ii sheeg ada baabuur dadka lagu jiiray damiir haddaa lahaa lahayn dadkaas u hiili lahayn marka damiir biniaadanim dhan ma lihdin ilaahay subxana watacaala u toobadkeena haddaad diidaan maho ninka sugtaadan waxay idinku dhici doona gaar ahaan gaaladan oo een, sibiid joogta waxaan leeyahay ee, waa idinku soo wajahina ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaa inaan gacmaheena idinku halaago doqoma ayaa tihiin idinka waxaa dharbaaxooyinkaas xirooyinkaas ku dhacayo maalin kasta xere la jabsanayo haddaad fahmi weysaan oo ii sheegaad idinkana aad moodeen inaa aamin tihiin wallaahi walaha idinku soo wajahin Een, ii sheegaad wixii aan ogahay haddaa ogaa lahaydin difaacaas ma ku jiri lahayn kulliba wixii sibiid jooga gacanteena ku baabi'i doonaa haddii wax ka badbaado ma rajaynayo inaan wax ka badbaado haddii wax ka badbaado waxaan leeyahay inta kale soo harta waxaan leeyahay ilaahay u toobadkeena hasii qodan difaaca kale hadda hasii galna dharbaaxada ku dhacda saaxiibadeena oo kale ha sugan ilaahay subxaana watacaala usoo noqda ilaahay subxana watacaala u toobadkeena Een, walaalaheena tiin hadda ilaahay u toobad keentaan insha allahu tacaala Een, markaan tuhlaato dhallinyarada een, oo ehelkayga ah oo ii sheegada jihaadka ilaahay subxaana watacaala ku dhowaad een, fasiilo oo kale ilaahay subxaana watacaala sababteyda ilaahay subxaana watacaala jihaad ku keenay dhallinyaradaas ayaan jeclahay inaan fariin u diro waxaan leeyahay dhallinyaradaas ilaahay subxaana watacaala shalay markaa jihaadka ii sheegad aan aadno waa iisoo ajiibteen waana iisoo raacdeen ilaahay subxaana watacaala ha idiin sugo ilaahay subxaana watacaala ii sheegada een, kheyr ha idiin siiyo waad iisoo ajiibteen haddana ilaahay subxaana watacaala ha idiin sugo dhallinyaro haddana waxaan idin leeyahay aan haddaad ii weysaan een, ii sheegada ilaahayga subxaana watacaala jihaadka ii sheegan amarkiisa awalba aan soo qaadan waa joogaa ilaahay subxana watacaala dartiisa loo jihaado dhallinyarada kale oo ii sheegad qaraabadeena oo meelahaas ka taagtaagan ilaahay dartiis jihaadka ha loo keeno maktabkan insha allah booskii aan ka baxay waa banaayahay soo buuxiya maktabkan ilaahay subxana watacaala darajo sare idiin siinaya ilaahay subxana watacaala ha idiin barakeeya dhallinyaro ilaahay subxaana watacaala een, ii sheegad ha idiin sugo maktabkaana noo ballanaya insha allah een, ii sheegadi fariinteeda ugu dambeysa een, saaxiibkayga waxaan leeyahay saaxiibkaygu ilaahay subxaana watacaala jihaadkan keenay nolol badan waa isla soo qaadanay ilaahay subxaana watacaala aa ku mahadsan maanta marka ha isdhihina saaxiibkaa waa baxay hana murgoon insha allahu tacaala adina ilaahay subxaana watacaala kusoo waafajiya maktabkan maktabkana noo ballanay saaxiibkayo ilaahayna kusoo fuuseeyo marka muslimiinta guud ahaan waxaan leeyahay iska sii afiya insha allah anna waxaa laga yaabaa ishaga anoo ogeyn inaan qalad idin geysto Een, ii sheeg anoo og inaan qalad idin geysto an waa idin afiyey idinkana ilaahay dartiis igu soo afiya iina soo duceeya ilaahayow qof kastoo mujaahid ah ii soo duceey ilaahayow dembigiisa dhaaf ilaahayow arrimihiisa u fududay ilaahayow anigan shaqadan aan u socno ilaahayow ikhlaas nooga dhig marka dadka muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay waajibka idiin saaran waajibkiina guta ikhwaani qof walba mujaahid ah oo baxaya wuxuu leeyahay ii sheegada dhiiga shahaadada yaa la dayaan dhiiga shahaadada mas-uuliyada naga saaran ilaahay subxaana watacaala ha looga cabsado ilaahay subxaana watacaala horta umradeen ha noo hagaajiyo ilaahay subxaana watacaala ha noo sugo xaqa ku sugo ilaahay subxaana watacaala qof kastoo mas-uul ah ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyadiisa ha u fududeeyo amiirkeena sheeqeena Ami- abu cubeydda waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha kuu fuduseeyo amiirow ilaahay dartiisaan kuu jecelnahay waan kuu soo ducaynaynaa adiga noo soo duceey gaalada insha allah fara kulula ku haysaaye ilaahay subxaana watacaala ha kula garab gala hadda nisaad aad ku haysa maahane kasii dar leh insha allahu tacaala waan jeclaan lahayn inaan kula noolaano jihaadka kula wadno galabkaada taagnayn kulleyba shaqo kale ma aadin meel kale ma aadin tahriib makaa aadin shaqadiidan ku guda jirnaa ilaahay subxaana watacaala qalbigaaga xaq ha ku sugo ilaahay subxaana watacaala shahaada ikhlaas amrigaaga kusoo khatimo insha allahu tacaala saasaan leeyahay warada
رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay wilaayada baay ayaa kulan la qaadatay guddiga beeralayda ee wilaayadaasi kaas oo looga hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa tacabka beeraha kulankan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada iyo hoggaanka beeralayda ugu horeen waxaa goobta kelimad ka jeediyey sheekh xamse abujacfar oo ah waaliga wilaayada baay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بعد وأنا جزاكم الله خيرا مركان كوريت الله سبحانه وتعالى يا أمه نغانا مه الله كوبا كورنا أن أنت سيك دب إن شاء الله تعالى أخياري مجالكي سنك آدنتين ومجالكي ومتن ولي إراشينشي يقوط كتير سنة أيو لنغان بيرو قديال بير إيو جانب كبير وزارة بيرها معنا جمعي بواها ها أن walaagii dalkan hakugohay oo rasmiga hayo umatan ololaya hayti may buaha majaalkii sugahay hoolana irinkalanki lalafoofiyo ha aruuriyowsha lagu suga gaalana gaal jarka laku suga maayo irin jarka makamogon saaso ganacsigana kan tukaanka gedgediya waa lakala xisaabtame lamba majaalkii imeeli la arhi intaa hoola ee ka magacaawanta islaamka usi unku fadhiya hooliyaa laku suga ana qurxi wanaajiisa faylan gobol shaqadii hayti may lafada insha allahu tacaala anaysan qurxiidan qodobkan korey markaan arafaday may buah ani dareen mas-uuliyadeed la gaad ashucuuru bilmas-uuliya dareen mas-uuliyadeed ani la gaad macnaa jamace madii wan laka siiya mase galab la keenka daaga mase beese laka siiya mase walkale laka siiya markaase la dhagdhagaagay la shageeya ma eh may ataa walaaga nololiitaw nololiitaw nololi garaabadiyu nololi jiiranka iyo darasku nololi muslimiinta walaayada ka noolayay lankasta xilgaar ee ani isu saara sidii suguudba beero walaayadan tan eh beero jee sidii sida ansab anka ho anka ka wanaagsan dalaja haka ka baxa fadi ilaahay ha biye asbaabilata asbaabilata beero hooba roob dhaho waana lang abuurn una dhanba lang misigi iyo badar ku sugo qaabla manejar yo ilaahay wal haku biyo ha ku biyi karo subxaana wa tacaala aboodisna dhanta laakiin may ata asbaabi jaran madowal abuure madoway fale madoway ilaaliyey way dhoore madoway buufiyey way sumeeyey way ka shaqeeye shaqo intaasee inteeginya bacdajaya maraagi ya kooya marka ani mas-uuliyadda la dareema oo lankasta beertitisle kanagado waxa i wacday waxa i waaniyey safaylo lahayn wacyigeliyey beero ani muhiim inga lahayn in sheegay tiitee kawaalade doog inagane tan muslimiintaasi iyo ummataasi dhanba ani mas-uulku ay la dareen lankasta tiidis sidii isu xil in isku saaro fade salamada tan garabshay walaalshay abtajay adaarshay ariishay qaraabada walaalo deriska beerasho oo kanoolina ani mas-uuliyad iyo xil isku saaran walaa una ka hadalahayna xil iyo mas-uuliyadu maaye maae أني بير هبلو انقار اه لنقوب اللي فضو معه بير هبلو انقار اي بير هبلو انقار معه بيرو مسلمين تسي ولاية كنول سجود بيرجو أني خرمر فيلس وبيان يا مقصود كي دانتأته سو أمتن أبارغون هنغنغ إيو دباتوين كان إي mashaqaadkuna haataa araga hayn si unku yaraadan waa qodob marka ani lankasta mas-uuliyad iyo daraansha iyo qaado ishalgaan la sameeya qodobka lamaad ana dardaaramo maybu ah wacyigelinta inay lan yaraysan dadka anti wallansheega oo saasiilika toosiyo walka qobsadan yaa may ku badantaa anta la taageero karo waa la sii karo ha wacyigelin langa ta anta ma- macnaha dadka xirfadlayaal muwada ah lambasadoow waa landhadhagada marka wacyigelin iyo towjiihaad iyo toosin ani lan yaraysana dadka eed iyo eed insha allahu tacaala wacyigelinta lambadii mayla ka wacyigeliye ani een, abuurashadii iyo tacbashadii tacbashadii aniyo ka dadaalan oo gaala in galan horsadow iyo kaar weydiyow iyo hay-ad weydiyow iyo meel fulaan an roorow iyo wal ya faa'iide lata adduunya iyo faa'iide aakhira wal yalata ma leh marka jazaakum allahu khayran dadka ani laka wacyigeliye ani wal tacbadan ani wal tacbadaanoo dhulkaasay ku faa'iidaysadaan ani laka wacyigeliye gaalada iyo dabadareerowsha in isku dhaafan in la ka wacyi geli in la ka wacyi geli walayo hasaarada hayaan in keedsadan oo haysadaano keedsadaano in ka dhidheelne in shal fardhiye in la ka wacyi geli wacyigelinta badadaas ee marka dadka insha allahu tacaala wacyigelin iyo la hadalow iyo dhex dareerow iyo titoosiyow taasayna ani insha allahu tacaala eed iyo eed juhdiga iyo dadaalsha lani yaraysan een qodobka kale aan kasii daroomay buu ah een walaala beeradow dariiqadoona taqliidi ah qaabkii uun hadeernay oo beerta walayluku hele walayluku waayaaba dariiqo laha maraayo dariiqadoona maybu aha tadwiirin iyo horumarin ini laga soo bixi wal ibtikaar ini la sameeyo ama ama ada ibtikaar ama aykin ka horreeyo aykin sheego ay ka baro markaasi kadib samey ini tadwiir horumarin ini la weydiiyo horumarin ini la weydiiyo sasadii hore ku fudud iyo hata dalaga laha ka goosadahay saad walaalka ku dhawaajiyahay geekii hore wal abuure way falee way ilaaliyee way sumeeyee way goonsadee bakartadi saasala ka socday laakiin hata mayli sheegahay makiinad makiin wal falaasa towal abuuraasa towal falaasa towal shukulaasa toosada toosada maki macnaa jama eta markan iyo oo dhab wiin iyo culays wiin iyo daal wiin aad aan dareen ani shaqadii safudadka qobsoonto ani shaqadii safudadkin ka qobsoonto beerteena safayle oo macquule ani dalag hakiinku ku baxo hakiinku ku go een taas macnaa jamay buu ah marka horumar in la sameeyo tadwiir in la sameeyo tadwiirka dhana kalena galaya oo uu shay ashyaada la beerado in la tanwiiciyo la baday misgan bad soo hadii fadaasa laakiin wal kale la ka dar digir la ka dar gabalday la ka dar kan la ka dar kan la ka dar qodobka kale aan kasii daroomay buu ah walaalkana sheegay in wal keedka in la ka dadaal dalaga markuu xaguxe markii hakiin baxaya galantaha ka dhiyayo mar lamaadna mayna kada isticmaalka waay isticmaalka marka markaad isticmaalasa hooba ada andhakana aanu ka darnayso hooba fadas laakiin hooba ada andhakana oo ada ankaydsana barya xaalkii isbedel wali koyo ma oshiidi qur-aankana ku warramay arrintaasi kaydka macnaha qisadii nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ilaahay may lahayd todoba abaarood qisadii maylaka fasri hilimadii boqorka aragyaalaka fasri ogda todoba sana tasracuna sabca saniina da'aban todoba sana oo isdaba roogta iyo abuuradaasan dalag faylahasiin goxe barwaaqo helaasan ilaahay may arrin marka walaaga xagoosa tan keedsada famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi weliba keedka may ka keedsadaasanay oo sabuulshay ka taal oo sabuulshay ka taal wanaata keedka may ka jeelna fuustayaalka la ka shago laakiin aayadda may tilmaamaysa fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliila mima ta'kuluun wal yar aamasan maahana inta kale sabuulshay ka dhaafo sababta lankeedii ma eed may gudaba kooyi doonay uma ya'tii min bacdi daalika sabcun shidaadun toddoba ad adag abaara kooyi doona toddoba abaarood isdaba taal toddoba abaarood ankaaraha ogda toddoba abaarood isdaba taal ku daba kooyi doona ya'kulna maa qadamtum lahunna mayna aamayaana hee may aamayaana toddobaadi sana hore walaagii ha keedsadeen ayadaas mayna baraasa marka ani lika talagala macna khayr walma koo dhabaayo may leerahay shar intoogahay ma erhan marka intoogahay ke ininagato laka talagalo kaydka iyo la samaysan dadaalka walana sijeey iyo miro dhalka ku kooya dadaalada noocaas isa la beere kan la inta hooye dhulka biyo laka fasaxee isa lah ku gure makiinadii mashiinshay la sheene kan kullu dalika waa dadaal dadaalka marka qiibkumada unanay jar iidi korkaka jarta kula baalanka dhegdana dhanaga badarka ama masikada hije iyo galleyda iyo waaba beeritaansha beero inka fayla saalaxaga inka eh haddana inka waweyn maadaama walaayada gudaaja ka taala dadka ani una uduwan nagan dad laha ka daydow beerowka iyo keedsadowka balahan ka daydow ani una nagan intaas kelimadayni ha ka gebagabaaya insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq taas waxa uu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee baa'i sheekh xamse abujacfar sidoo kale qaar ka mid ah beeralayda wilaayada ah ayaa goobta ka hadlay mayledha uuna siyo degmo iyo haddanta karoogna ilaah mahadle may fadaane nambar kow deegaanka lakuwar qabo biyoogun jiilalnimadun meeli wadanka wax soo saar sheeliseeda biyogasnanin hir mbaahagna ilaahay lakahale ilaahay sheena doona laazim ilaah mahadle ninoo hir biyogas mbaahagna meeli eelal bakuqodamow hadda ansalaata koosta ilaa mahadle begel maylarayse ada qudaar ayuno oo liima afgoy malaha ninka gaadahay baydhowma ninka kooyahayt ansalaatidii loqobor iyo gadiidli iyo roobla sheekabati maylka amahay buura kabilka amahay daraad may dhiida inti ilaa mahadle koosti ansalaati iyo la roro afgoy lijey sanadkii marka intu roogni dad wad badan ka warqobo baawr aasi libuyo afgoy tumi shan milyan tumi lix milyan laha ka gada yaa dhiidi gadiidli roob sheer likrori beeroogaas ayaanan wadanka malka warqobo eelala lennun eelal oonayto ilaahmad gagaaban lenna sida elbashiir sida ilaa mahadle raydabo sida ilaa mahadle kurkuro i madiine eelyaal badan lenun sida aboosharow dhinigaas doynunay adda doynunan alxamdulilah ilaahay gaaladi luquntaan ninka biyayahe maasha allah madun hundurmooda ti oo aad holisaaley aad hunduraasi mayseetay tumiila masaa todoba sano siyeed sano yaa wadanku banaanku laha roogahe galgaalada amarka ilaahay wadada maayo walaayada ilaahmada ilaahay amarjay kukooyow marka ilaahay hob nacam ara kun fayakuun waa ilaah mahadle waako walaagi walhaadho dhowaadiw hob ilaahay la tooga beeroon barakaawayan ilaah mahadle diintana gowiyawaasa wala kasta ilaah mahadle faylahaadayan maylana una ilaah mahadle lan lemisgwal antarto lan ana iilato imal arago lan misgwal antartay oo ana iilato e wadanka sagaali siyeed maka nool baaha lanko bahaad misgilay maamos an an oo gaalo wadanka haweerarti ilaahay keenroonyaa gaalo iqobati buuro kabli ijey lama bilood kajari meel etoobiyaan lama bilood ihaysdi markaas kabacd haddana kaadasha baydhow liin gudbi lix bilood ha kiirinaadi godkay miska ka jarto liigudi marka may dhiidi madi lix bilood aan hirinaadi saddex kun sagaal boqol dollar lii lahaadi anin an hayn hoolagini loo odhayaa lahaydi ya kooy may galay ilaahay tuug walaagaa ka bahaase walaagaa shukuloy ma ilaahay gadaray godkee feediday miski tumi isadukun bay dhowla gadaw tumi afar kun gadaw la kulmay may miskeedii ka shukulay boqol loor ogaarow ah ee shukulay godkee waraajiyay shukulay boqol kiloor ogaarow bay dhowo ilaah mada gudaadoon weersidi tumi afar kun fadhigay loo siishoodii baydhaw yaraysto ah loorkii milyan boqolkiiba milyan afar boqol kun ka gaday intaan aaday dhali misgilaha beegay shood silahan gili idaana la sheeni ma aangan alxamdulilah taas ilahay walanka mahadiyo beeroga yaalan dadkii mayna gadeen dad beertaabow diidi barmaylika diidi dadkii walba mahaayan hamara sarlaka dhasoo enba ilaah mada meel kale baydhaw silka dhasoo enba mayba fadaane ilaah made beerogaas ilaahay mahadle ninoo ku warqoba biihireeninin suubi daawini ilaahay wal daawaye ho daawinina siyoona tafadal ho biyobananin reeba beero iyoba aaramaas moordo aaramaas daawini walhala doonanba ilaahay indiidniba un hortabun oo qabaailkasu kula jirno beerowa intaa badaana barakada buduudin baahanyaha dadaala fadaana cirti iyadalay miilaha noo saarti beero intaa qarna boqol qarna la fadhiya horta weli fdiol sheenta malka taabna wadi obyaalkayno baa taabaay onuuna taabaani walihi ejeeni horta malka taabad jeerna wadanka bilda aan dhow ma hada wadankii edayla un dalka kigayn haluun bihi edunaa malka goroba maska goroba abuurkaynoon waaba heer ballena una migi beertiligoo goroor ka aloba la mire abuurnin mir balera hataa geeda laga gandhoo galanta oo maduula laka gooyinahada laka qubada ma abuurdaan hoobada walla eraa jara indaartoyta la eraa hoobadaa soo jarta maduuli jara geeda balaka gandhoo abuura la gandhoohay habadda fayla oo kiinja eliis faylata geeda balaka mira inta dhakado inor lambeerbata abaw magi lama loor ambaan soo abuur umirin wal kale shaqe isu qubadaw male abuur gaalasheent wiiligaynu dalkayn malka abuuroon kan abuurka jihor saasa ii tan kale unu beerawaynu beera makiina laka taabaa mise bii laka waraabiyaw ma goron dalsheebma fadhin wiwimana maraw eella oo matooro shiigi asaas ma qabna dad reer baadiya araaba isku haynay sidii abkayna uga wayn walse kataabadaan wey haagu kobtiite oo raho hayno walaan galanaan kataabadoon yambi masaara kataabadoo hayno waana na anfacan ilaahay yaa mahadle abaar jidtee goonu ah waba abaarmanina ilaahay birki roobku sheen walna anfaca waa ilaahayna sii maadaama hadda geeg harakadii madaxdii gobolkana iyo roogtu aysan kulmantiin maynay kala oogsadaane walay tabara miska eedaan walay isan dhibkin oonu dhabkaybo walay dhibada taaysan dad haddii lai sheega uma ihidin walay un unbaahangna oo taakuleen e eniinanin helmaagna walani taakuleeyo makiinada anbaahangna may kale anbaahangna ahaa oo ilaahay kangaraa suntuunga ninka doron horta walaa sida hadda gaal jar hadda waa ilaahay baraysay fintanaaree roogta farmeysho sun lagu gadaa sida irinka liinsumayaw gaala liinsumayaw badarkuuna hoobsoo baawsaasa yaa yaan iya wadan dhabaaya yaagalcay ishilantii isuuna wedada ul kamigii baagii sida baaladeera udurka kuusidee bahala gale ooradu ku gale jare geedi haddana nagada hoosas ku buunaya ka kale kooya gale geeda soo bahal laku buufiyo an galna suurada an dareeray karowshiinaa magdha lahadan daramgii deera aamasa la gale toddobaatan walta taabadee weeraan siyeetun waa wal sirbiyaa weeraan waltume sagaalun suuga baseedas qobkolku kiimbato caafimaad qabto waa la kadaayo mee horta فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو ugu dhahanna caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم